بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a tirada dadka ku dhintay rabshadaha ka socda waddanka kenya oo sii korartay rabshadaha oo ku faafay magaalooyin ka baxsan nairobi iyo hay-adda amnesty oo booliiska kenya ku eedaysay adeegsiga awood xaddhaafa maxay salka ku hayaan rabshadahan dhiigga badan ku daatay falanqayn iyo isdultaag ayaan soo gudbin doonnaa ciidamada mujaahidiinta oo galabta kala eriyey maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaan u dhowya sooman lana wareegay waa imisa khasaaraha nafeed iyo midka maaliyadeed ee cadowga ku gaaraya howlgalkan axmed madoobe iyo deni oo dhaliil culus u jeediyey siyaasadda xasan gurgurte maxay tahay culayska cusub ee maamulada riddada jubbaland iyo puntland ay ku soo kordhiyeen nidaamka kooxda riddada markab weyn oo ku degay xeebaha waddanka maraykanka in ka badan saddex kun oo gaadiid ah ayaa la xaqiijiyey in ay maashoobeen khasaaraha maaliyadeed oo boqolaal bilyan ka badan faahfaahin ayaad maqli doontaan xaflad heer sare ah oo agaasinkeedu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada baay loona dhigay arday ka gudbaysay dufcadii koowaad dugsiga hoose dhexe oo lagu qabtay deegaan hoostaga degmada qansax dheere mas-uuliyiin culimo salaadiin waalidiin iyo marti sharaf ka qayb gashay xafladdaasi faafareebka ayaad ku maqli doontaan alkataayib oo galabta faafisay sawirada weerarkii murtadiinta lagu laayey ee ka dhacay nawaaxiga deegaanka ceelqooxle ee bariga wilaayada hiiraan qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qayb galaya xarumaheena wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya tirada dadka ku dhintay rabshadaha ka socda waddanka kenya ayaa sii korartay rabshadaha ayaa ku faafay magaalooyin ka baxsan nairobi hay-adda amnesty ayaa booliiska kenya ku eedeysay adeegsiga awood xaddhaaf ah haddaba maxay salka ku hayaan rabshadahan dhiigga badan ku daatay aan soo dhoweeyay walaalkeen faysal mahad oo si dhow isha ugu hayay haye faysal bismillaahi raxmaan araxiim waad mahadsan tahay walaalka ee waxaa sii kordhaya tirada dadka kenyaanka ah ee ku dhintay ama ku dhaawacmay mudaharaadyada ka soconaya kenya ee looga soo horjeeday tacadiga booliska iyo maamul xumada ee iyadoo iminka gaartay ilaa lix iyo toban qof halka dhaawaca warar kala duwani ay sheegayaan inuu kor u dhaafayo ilaa afar boqol oo kenyaan ah sidoo kale waxaa jira burbur soo gaaray ee goobo ganacsi iyo sidoo kale bililaqa loo geystay hanti kala duwan oo qaar ka mid ah ganacsatadu ay lahaayeen waxaa sidoo kale jira in dab la qabadsiiyey goobo ganacsi oo ku yaala bartamaha magaalada caasimadda ah ee nairobi ee banaanbaxayaal caraysan ayaa sidoo kale waxa ay weerar ku qaadeen laba saldhig oo ciidamada booliska ay leeyihiin kadibna dab ayay qabadsiiyeen sida qaar ka mid a warbaahinta wakaaladaha wararka ah ay faafinayaan kenyaankan ayaa arbacadii banaanbaxyo ka dhigay ilaa saddex iyo labaatan ka mid ah afartan iyo toddobada gobol ee dalkaasi kenya iyagoo dalbanayay in la joojiyo tacadiyada booliska uu ku hayo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo in la helo maamul dahfuran oo wanaagsan kumanaan qof ayaana ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah ee madaxda dowladda kenya mudaharaadyaduna waxay isku rogeen markii dambe baaqiyo lagu dalbanayo inuu madaxweynaha kenya gaalka lagu magacaabo william ruut uu iscasilo dadka mudaharaadayey waxay si gaara uga caraysan yihiin dilka dhowaan loo geystay mid ka mid a qorayaasha blogerka oo gacanta booliska ku dhintay iyo sidoo kale toogashada qof rayid ah oo ka qaybgelaya mudaharaadyo looga soo horjeeday dilka ninkaasi wasiirka arrimaha gudaha ee kenya ayaa maanta waxa uu kormeeray qaar ka mid ah dhismayaashii burburay ee magaalada caasimadda ah ee nairobi halkaasoo lagu soo waramay in alaabo badan laga xaday dukaamo kala duwan oo halkaa ku yaalay wasiirku wuxuu sheegay in boolisku ay raadin doonaan dadka ka soo muuqda ee kaamirooyinka c c t v-yada ah xilliyadii ay dhaca iyo biliiliqada geysanayeen si loo soo qabto kadibna loo maxkamadeeyo sidoo kale muuqaal lagu faafiyey mareegaha internetka si gaara baraha bulshada waxaa la arkayey in mid ka mid a dhismayaasha uu qiiq ka soo baxayay kaasoo ku yaala magaalada nairobi subaxnimadii hore ee saaka qof iibiya taleefanada gacanta iyo qalabka elektroniga ayaa warbaahinta u sheegay in goobtiisa ganacsi laga bililqaystay qalab fara badan iyo taleefano qaali ah isagoo sheegay in ku dhowaad ilaa siddeed boqol oo kun oo shilinka kenya ah oo qiyaastii lagu celceliyo ilaa lix kun oo dollar in halkaasi mudaharaadyadu ay ku qaateen sidoo kale ganacsato kale ayaa sheegaya inay ka maqan yihiin alaabo ee qiimahooda ay ku sheegeen ku dhowaad laba milyan oo shilinka kenya ah balse marka dollar ahaan loo eego ee qiyaastii noqonaysa ilaa shan iyo toban kun oo dollar mudaharaadyada ee arbacadii dhacay ayaa laga abaabulayey baraha bulshada si loo xuso sanadguuradii mudaharaadyadii canshuurdiidka ahaa ee sanadkii hore ka dhacay gudaha dalkaasi kenya kuwaasoo lagu galay xaruntii baarlamanka ayna halkaasi ku dhinteen ugu yaraan ilaa lixdan qof oo kenyaan ah halka sidoo kale ilaa iminka la la'yahay ilaa labaatan ruux oo kale maantana xarunta baarlamanka iyo xafiiska madaxweynaha kenya ee william ruutu ayaa gebi ahaanba la xiray ee waddooyinkii soo gelayey iyadoo la arkayey in boolisku ay ku xirayaan silig si aysan mudaharaadyaashu ugu dhowaan waddooyinkaasi iyo sidoo kale albaabada laga galo xarumahaasi muhiimka u ah kenya waxaan ku soo gebagabin doonaa maxaa sababay mudaharaaadyadan dadka badan ay ku dhinteen ee mar kale ka soo qarxay gudaha kenya mudaharaadyadu waxay salka ku hayeen dhowr arrimood oo isbiirsaday waa tan koowaadee korarka canshuuraha ee dowladda kenya ayaa soo jeedisay in kor loo qaado canshuuraha taasoo ah arrin taabanaysa dhallinyarada iyo dadka danyarta ah tanina waxay dhallinyarada ku keentay dareen cabsi leh oo ku saabsan mustaqbalkooda dhaqaale sidoo kale mudaharaadyadun waxay salka ku hayaan geerida ee qoraagii bologarka ah ee ku dhintay gacanta ciidanka booliska iyo sidoo kale toogashadii loo geystay mid ka mid a shacabka kenya ee ka qaybgelayey bannaanbax arrinkaas uga soo horjeedeen sidoo kale waxyaabaha salka uu ku hayo waxaa ka mid ah in dadka reer kenya arbacadii ay doonayeen inay xusaan sanad guuradii mudaharaad hore oo lagu dilay in ka badan lixdan qof oo sannadkii hore dhacay taasoo dad badan u ahayd xasuus murugo leh oo ay rabeen in laga jawaabo intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa ee dhacdooyinka la xidhiira mudaharaadyada dib kaga soo cusboonaaday gobollada kala duwan ee dalka kenya aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen faysal mahad waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah oo aad caawa kaga bogan doontaan qodobo kala duwan oo xiise badan aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah caawa dhegeystayaal waxaynu kusoo qaadan doonaa qodobo dhowr ah aynu ku horumarno beejka afaafreebka ee telegramka oo lagu soo qoray howlgalladii ugu dambeeyey ee dhacay saacadihii lasoo dhaafay howlgal mujaahidiintu ay galabta ka fuliyeen deegaanka ilcad oo hoostaga deegaanka iyo soomane ee bariga wilaayada hiiraan ayay mujaahidiintu kula wareegeen deegaankaasi iyagoona kala ceyriyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaasi ku sugnaa howlgalka intii uu socday waxaa lagu khaarijiyey mid ka mid ah maleeshiyaadkii murtadiinta oo laga soo furtay qori iyo boosh waxaana lagu dhaawacay mid kale murtadka howlgalkaasi lagu dilay waxaa lagu magacaabi jiray muumin dhegaweyne sidoo kale beejka faafreebka waxaa lagu soo bandhigay sawirada maleeshiyaadkii shalay lagu xasuuqay duleedka degmada moqokori waxaana la arkayaa hub aad u tiro badan oo isugu jira aaki afartan iyo toddobo sibinno iyo baalootooyinkooda iyo weliba rasaas aad u tiro badan sidoo kale qaar ka mid a maleeshiyaadkii dagaalkaasi ku baktiyey ayaa lagu soo bandhigay biijka afafreebka bal markan aynu eegno warbixinadii lagu qoray maanta websaydyada islaamiga ah shabakadda wararka soomaali memo ayaa maanta lagu qoray warbixin halkudhig looga dhigay markabsiday in ka badan saddex kun oo gawaari oo ku quustay xeebaha waddanka maraykanka khasaare maaliyadeed oo aada u xoogan ayaa ka dhashay shil ka dhacay xeebaha waddanka maraykanka waxaana laga cabsi qabaa in musiibo dhanka bay-ada ah ay ka dhalato shidaalka ka qubanaya markabka gubtay wararka ka imaanaya maraykanka ayaa sheegaya inuu maashoobay markab xamuul ah oo siday in ka badan saddex kun oo gaari kaasoo ku degay meel u dhow xeebaha gobolka alaska ee dalka maraykanka wargeyska the new york times oo soo xiganaya war ka soo baxay ilaalada xeebaha maraykanka kaasoo sheegay in dab uu ka kacay markabka xamuulka ah ee la yidhaahdo morning minas horaantii bishan balse maanta ayaa la xaqiijiyey in uu gebi ahaanba quustay markabka warka ayaa intaa ku daraya in shaqaalaha markabka ay direen qayladhaan ay ku codsanayaan gargaar deg deg ah kadib markii dabku ka kacay markabka oo wata calanka dalka liberiya xilli uu u safrayey dalka mexico isagoo ka soo baxay shiinaha warku wuxuu intaa ku darayaa in shaqaalaha gurmadka ah ee markabka gaaray ay ku guulaysan waayeen inay demiyaan dabka arrinkaasoo dheliyey musiibo weyn intii lagu guda jiray dadaalada badbaadinta shaqaalaha markabka oo ka koobnaa labiiy labaatan qof ayaa la daadgureeyey balse kooxahaasi ma aysan awoodin inay demiyaan dabka ka kacay markabka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ciidanka ilaalada xeebaha alaska markabku wuxuu badda dhex sabeynayey muddo saddex toddobaad ah wuxuuna toddobaadkan ku rogmaday meel qiyaastii kilomitir u jirta koonfur galbeed jasiiradda adaag ee gobolka alaska ilwareedo ayaa xaqiijiyey in markabkan oo dherarkiisu yahay mitir uu ku degay meel badda hoosteeda ah oo qiyaastii shan kun oo mitir moolka fog ee badda isagoo siday gaadiid aad u far badan shirkadda soodiga maritime oo fadhigeedu yahay magaalada london ee caasimadda dalka u k islamarkaana diiwaan gelisay markabka ayaa bilowday baaritaan ku saabsan shilkaas warbixinada waxay tilmaamayaan in shilkan uu saameyn ku yeelan karo ammaanka maraakiibta ka gudba waqooyiga badweynta sidoo kalena waxaa la filayaa in in ka badan oo shidaal oo markabkaasi saarnaa ay biyaha ku butaaceen arrinkaa oo sababi doono musiibo dhanka bay-ada ah christopher kluber oo ah taliyaha ilaalada xeebaha maraykanka ee galbeedka ayaa walaac ka muujiyey in shidaalka markabka ka qubanayo uu halis weyn keeni doono markabkan quusay waxaa ku khasaaray lacago balaayin doolar ah marka la eego qiimaha gaadiidka saaran oo ah mid aad qaali u ah warbixintii soomaali mimo ayay taasi ahayd warbixinta ugu dambaysa oo aynu ku soo qaadan doono xubinta hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ayaa waxay tahay axmed madoobe iyo deni oo dhaliilay siyaasadda xasan garguurte waa mid ka mid a canaawiintii maanta lagu qoray websayteka islaamiga ee caalamada warbixintuna waxay u bilaabanaysaa sida tan madaxda maamul goboleedyada ridada ee jubbaland iyo puntland ayaa si wada jir ah magaalada garoowe ugu qabtay shir jaraa'id waxayna si weyn u dhaliileen nidaamka uu madaxa u yahay murtad xasan gurguurte deni iyo axmed madoobe waxay si isku mid ah u sheegeen in xaaladda ay ku sugan tahay kooxda ridada soomaaliya ay tahay mid halis ah waxayna ka wada dhawaajiyeen in kulankan uu hordhac u yahay kulamo kale oo laga soo saari doono go'aamo ka dhan ah kooxda villa soomaaliya kulanka garwey ugu soo dhammaaday axmed mudoobe iyo deni ayaa kusoo beegmaya xilli xaaladda siyaasadeed ee kooxda riddadu meel xasaasiya ay marayso mudaxilaadka xasan gurgurtana ay ka harsan tahay bilo qura waxaana la saadaalinayaa in garwey noqon doonto halka laga abaabulo mucaaradka ugu xogan ee uu wajihi doono murtad gurgurte guud ahaan xubintii hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga inta ayay inoogu eg tahay bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna wilaayada bay xaflad heer sare ah oo agaasinkeedu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bay loona dhigay arday ka gudbaysay dufcadii koowaad dugsiga hoose dhexe ayaa lagu qabtay deegaan hoostaga degmada qansax dheere xafladda ayaa lagu suwatinayay arday ka gudbaysay dugsiga hoose akmal ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bay dhowaan waxaa xafladan lagu qabtay barxad ku taal deegaanka barbaare oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee bay haddaba waxaa xafladdaasi inooga qayb galay walaalkeen bashiir muxiidiin oo tebintan goobta ka soo diyaariyey haya bashiir bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed waxaan idinkala soo hadlayaa deegaanka barbaaro oo ka mid ah deegaanada hoosaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa halkan ka bilaabanaysa xaflad ballaaran oo ku aadan qalinjabinta dufcadii koowaad dugsiga hoose dhexe akmal oo hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ardaydan oo ka gudbaya dugsiga hoose waxay u gudbayaan dugsiga dhexe maanta waxaa halkan lagu guddoonsiinayaa shahaadooyinka qalinjabinta iyo abaalmarino ay qaadan doonaan ardaydii kaalmaha hore ku soo baxay imtixaan ay galeen kadib waxaa xafladda ka soo qaybgalay oo goobjoog ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay salaadiintii wilaayada culimo waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn aan eegno qaabka cajiibka ay halkan ugu samayn doonaan bandhig cilmiyeedka ay soo diyaariyeen ardayda dugsiga hoose dhexe ee akmal الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا ذات تبدير وإسراف وإن تكن مرحبا إكثارها سرفا فليس إكثارها فيكم إسراف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله أولا نشكر الله على نعمه وآلائه فإن نعم الله وإفضاله تتوالى علينا ومن هذه النعمة حفلة الاختتام لمرحلة الابتدائية من مدرسة الأكمل الأساسية والإعدادية في مدينة بربارة الحمد لله الحمد لله في البدء والختام ثم أشكر الحاضرين والحاضرات لقاؤكم بنا مشكور وحضوركم هنا محمود ثانيا نشكر آباءنا وأمهاتنا على جهدهم في تربيتنا وتعليمنا وتشجيعهم لنا نحو الأفضل ثالثا نشكر المعلمين على صبرهم في تربيتنا وتعليمنا ونقول بملء فينا معلمي معلمي أنت هنا مثل أبي علمتني من كل علم نافع وأدبي ترجو نجاحي جاهدا لا تشتكي من تعبي رابعا نشكر مسؤول مكتب التربية في الولاية ومسؤول المكتب في المحافظة ومدير مدرسة الأكمل الأساسية وأخيرا نشكر الوالي ولاية بايا الإسلامية الشيخ حمزة أبو جعفر وأمير محافظة قنصهدر أحبابنا أزف الرحيل فزودونا بالدعاء وإذا ذكرتكم غنيت بذاك عن زاد وماء عندي لكم ذاك الوفاء المستمر على الولاء فعليكم أبدا سلامي في الصباح وفي المساء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته macbuudkeena uumay muslimiinnuu weelay mujaahidiinna siiyey mandharna ninshaaniyaan mahadnagaan madaxda xaraqad shabaabul mujaahidiinan mahadnagaan maktabu tarbiyatu tacliiman mahadnagaan maamulka wilaayada baayaan mahadnagaan maamulka muxaafadada qansax dheereen mahadnagaan malaagayn iyo waalidiinta inaan mahadnagaan macallimiinta sharafta mudug madarasatul ekmalaan mahadnagaan una umataalay mooge muu imaa inshal maraanee mawaashiid andhaangna iyo maktabu tarbiyatu tacliim mawlaaan ninshaani manhajul islaami ii muqaararan indeji madaarisan indhisaan mudarisiinga midigtin ingeliyan mufrad muhanna mubtada khabar mudbar iidahir badan macneeyaweyna maadii diini maadaysi yaxliiraala wal ninkumala isdaana bahdiuna muujini ama hamuujiyahayna madaga ayna tegna maasha allah una dhaha wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين القائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم رواه الشيخان قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فإن أهمية التعليم في حياة المسلمين كالبحر لا ساحل له لذا ينبغي للمسلمين أن يحرسوا فريضة العلم شيوخا وشبانا رجالا ونساء كبارا وصغارا فالتعليم هو عملية يتم من خلالها بناء الفرد ومحو الأمية في المجتمع وهو المحرك الأساسي في تطور الحضارات ومحور قياس تطور ونماء المجتمعات فتقيم تلك المجتمعات على حسب نسبة المتعلمين فيها وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء الشيوخ مزيد كمال في التعليم وعن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم من خرج في سبيل الله حتى يرجع وهذا الحديث تفسير شامل لقول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له waa hagaag dhegaystayaal weli waxaannu ku sugannahay barxad ku taala deegaanka barbaaro oo ka mid ah deegaanada hoosega degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ee baay waxaa soconaya bandhig cilmiyeedka ay samaynayaan ardayda dugsiga hoose dhexe ee agmal markan aan eegno mid ka mid ah ardayda oo loo baaqay kelmid ku aadan deegaanka aan ku sugannahay ee barbaare منذ أن خلق الله الأرض وجعلها مسكنا للخلائق مر على الخلائق مراحل عديدة من حيث تعمير الأرض واتخاذها مسكنا ومأوى فمثلا كان الناس يعيشون منذ الزمان في كهوف وعلى رؤوس الجبال حتى أتى مرحلة التعمير والبناء فكل يأخذ نصيبه من التعمير ومن خلال ذلك التعمير كونت مدن وأمصار وقرى مشهورة من ضمن تلك القرى والمدن مدينة بربار ذي الفضل والثناء والمجد واللباء واسم المدينة معناه في اللغة الشباب لذلك أن المدينة مدينة, مدينة الشباب وللشباب ألم وأمل نعم إنها مدينة بربارة التابعة جنوب غرب مدينة بيدوى قد أنعم الله على مدينة بربارة التابعة محافظة قنس حديرة نعما كثيرة حيث يمر فيها الطريق الذي يوصل بين ما يكثر بين ما يكثر من أربع محافظات من الولاية خصوصا وهذه المدينة تتمتع بالثروة الزراعية والحيوانية وهي عاصمة القطاع الذي يسمى الصوماليون أوفلو وكما هو معلوم أن الزراعة تعد من أقدم الأنشطية البشرية التي عرفها الإنسان منذ آلاف سنين فالحضارات القديمة فالحضارات القديمة قامت أساسا على الزراعة والإنتاج الزراعي مثل الحضارات بلاد الرافضين كذلك معلوم أن مدينة بربارة تعد من نسم القرى إنتاجا في ولاية باية الإسلامية خصوصا الذرة الرفيعة والذرة الشامية والسمسم وغيرها من المحصولات الزراعية وتمتاز هذه المدينة بلطف جوها واعتدال حرارتها ما دام أنها تقع في منطقة الزراعية يكثر فيها الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون ومن يزعم أن المدينة تكون طينية في وقت المطر فقل له أبوك آدم خلق من طين فأنت تنتسب إلى طين فلماذا تعيب الطين أما إذا نظرنا المدينة جانبها الدعوي والتعليمي فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فهي مدينة دعوية يكثر فيها أهل القرآن والمدارس القرآنية وإن فيها مئات الشباب الأمة ويدرس فيها العلوم الشرعية من الحديث والفقه والتوحيد والعلوم التجريبية من الرياضيات والجغرافيا وغير ذلك من علوم كثيرة ومن أهم تاريخها النصرة والفداء التي لا تنسى عقول المسلمين والصليبيين والمرتدين حيث نصر الله عباد الموحدين ورد كيد النصارى الحبشة وأخيرا نسأل الله أن يجعل هذا البلد آمنا هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وإن يحفظ أبناؤها أبناءها وشيوخها إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهجاج markan waxaa loo baaqay mid ka mid ah macallimiinta wax ka dhigaa dugsiga hoose dhexe ee agmal anina maylay marlamaad lahaa waalidiintii ciyaalkun dhaleen oo untun juhdi hageliyeen dharkii hangadaay bugagtii hangadaay waxbarashadii qadyo qur-aani ati iyo haddii maadii ati intaaska dadaalatii maylana waalidiinay mahadsantiin tan kaleed macallimiintii oo juhdi badan habiyaayen yoona ajarsho ilaahay mahkugadi tan rasuulka sala allaahu calayhi wasalama usugina leyi waay ee haddii bini aadan ka dhammada maylaray camalshay goha ilaa sadiwalhaad maa kana badan ardayda ninkanaga naga doonta mayba kuma tahay sadiidas qof waladin saalixin haddii ada dhalla onog wanaagsan onogaana maykanagada kore onog saalix ee wanaagsan haddii ada diinta islaamkaada ka tarbiyadayta xuquuqullaahi wa xuquuqulcibaadi ada barta yamay kingnagadahi waladin saalixin kingnagada marka waalidiintii mayba lahaa dadaal badana dhiibtan haddana dadaalkii hor an sii wadaa ee tan kale ardayda yamay ingla dardaaramey ardayaal sisiin baraga haytan ardaydun maybu hadinin kugalan jibihayta waa tumuikow ardayu macalasaf hal ardaya jirin ilaahaya caafiya hafladun geeka kumaqan sina maybelana ilaahaya caafi caafimaadtaman allaha sii marka arday may weelasaana faanole farka maqodna waraasa soomaalida walbarashidiin bilaaw aliifo hamale bahoskaale marahaytan ilaa iyo hoskale maalalasyinkufadahay marka dadaalka isinwadeen dadaala macalimiinga siin teegan hamiin imaalan ee siin surun isin walsan bartaan waxaa sidoo kale qayb ka ahaa ardayda maanta waxa ay soo jeedinayaan luqadaha carabiga soomaali iyo ingilish ayaa qayb ka ah bandhig cilmiyeedka ay samaynayaan ardayda dugsiga hoose dhexe ee agmal bismillaah lactor about education in the name of allah the most merciful and the most compassionate today i am very happy to standing in front of you although it is my first time I want to say a few words about education. First of all, the education is the key of the life. Education shows you the right way and prevent from the wrong way. Education is, is the more thing which human being needs. An ignorant bison is a blind bison who can't do anything. Allah say that. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب The advantage of education is to help you to be a person who can solve the problems of his future. Without education, we are nothing because every successful person depends on education. Without education, no one succeeds. I have to say learn something until you die. أو بروفيت سيدات كن عالما أو متعلما ولا تكن ثالثا Education can also change the nomadic people because it opens their eyes that they did not see before finally good luck again والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa hagaag dhegaystayaal weli waxaa soconaysa xafladdii qalinjebinta dufcadii koowaad dugsiga hoose dhexe ee agmal kana dhacaysa barxad ku taalla deegaanka barbaare ee hoosaga degmada qansax dheere markan waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweynaya oo loo baaqay suldaan nuurow maadey suldaanka beesha laysaan awalan ilaahaya umahadnagaana ilaahagii nicmooyinshay oo farac badan nasay nicmatulislaam oo nicmatuliimaan ankiwinyi ilaahagii nasayaan umahadnagaana mahadda alla kadib maybaan umahadnagaana macallimiintii ardadan hasaari yaan mahadnagaana yoona mahadollanka oo u korna oo iidan bilaaran yoona mahadnagaana waalidiintii ardaytaan dhallay ama yoona tacliintiyo barbaarintiyo oo on surumeenoo iniyo walbaradaan on surumeen oo ontun dadaala juhdi ayoona muujiyaan waalidiintii yoona mahadnagaana intaas kadib maybelana jazaahumullaahu khayran siisin araga haytan markii adduunyadii mariyday misuuna hadeeri jarnay ingiriis lankika hadalow arada hanun malkaaragaan lan ingiriiska duahaa sunan qabni horte lanka ingiriiska duhay hanun musulma kaalan lan afkaba magaaje mail raay afgaali la raay afkaba hadalka laka hadal awba afgaali la rijarige kamareedi sun la socdan wadankun lan ingiriiska turjumaana un marka arga jarna hata ilaahay mayma hadis un oo dad muslimiin ah muwaaxidiin ah tuuladii un ka dhalanay oon ka barbaarnay awlaadila ka dhalay in ingiriiska ka baradaan waana ka hadalan hatana walaagay obinaamad meeli wadamada gaalada lanka bahaay inaanu surukun ka baranaan maadi iyo diiniba idoo dhatiyo ka baranaan mayba lahaa bulshada barbaara jazaakum allahu khayran lankasta dayisho wanaagsan tan adaysan ah marka mayba ninku baahanya unu dhowma inuunu ka daynaan waalidiintii oo ardaytan dhalan waalidiintii kale ardaytoo derbijiifka ah meelo roogan iniyo ka daydaano walkugaadadan wajazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaan waraysiyo kala duwan la yeelan doonaa qaar ka mid ah salaadiinta ka soo qaybgashay xafladan qiimaha badan suldaan sheekh xasan maxamed ibraahim suldaanka beesha sharaaf ee wilaayada islaamiga ee baay suldaan assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ku soo dhow idaacadda islaamiga ladris wacalaykum salaam waraxmatullah jazaak allahu khayr waa ka dhowayahay may argahayna geeka bandhigan oo geeka intilaaka bandhiki madrasatul akmal ardayta ka alan ibiidi iniyo winaag badan markhaatanagani oo walayo geeka lakooyan walac bir korm hayn maasha allah kulley hadda waxaa socday dhowr bandhig oo ardayda ay sameeyeen inta bandhigyada ay sameeyeen oo kale waxyaabaha aadka kuu soo jiitay ee galabta aad ku aragtay deegaanka barbaare maxaa nooga sheegi kartaa bulay kumid ee walaa an geeka inta ka aragi oo liyaabka le an maskantay mayo ha eed ansaamayti ardaytii oo af arabi oo si toos eh kiun idaado ka dheega jarni misdate kaadala mudub jokan ku bedin aad jari habandhi kaayang taasa kamid hayti may kala kamid haytay ingiriis dad kaadalaw oo hadda geek un erajarni wilib howla kaadalaw dheegna afgaal erajarni aad iyo aad oo gaalan manin khaas ayne gorasho dori oo gondoro idan ka jeeyat lika gaabi jari oo geekasi dan maastiran lahan buuhi maasha allah intaasa in muwati shucuurka dadweynaha ka soo qaybgala xafladda oo kale iyo meesha ay ka dhacaysa ka waran xuduurka dadweynaha oo kale walaal way wahaan xuduurka ama shucuurta maanta yaalla wala cabir kormee umuto isburburyohay talan qof kasta heehe gaasurung laleey onogi kiyariyar burburyohay walay fiiri fadaw horreen dhoada fadaw shucuurta geeka dadweynaha ka muugata wala cabir kormee boqolkiiba boqol maasha allah ugu dambeyn ardayda ay ka qalin jebinaysa dufcadii koowaad dugsiga hoose una sii gudbaysaa dugsiga dhexe maxaa tale iyo tusaale u jeedinaysaa suldaan may tale iyo tusaale jeedii faday anoo khayr miiraw iniyo juhuud ntakorha biyang juhuud lamid eh iyo biyang siyo onnagadan jiilkii oo diintan khaliif nagad fadi mashriq iyo maghrib dhatiyo dad ku kuma fadi oo nagad fadiyo dhanba uwaada iyo ulad gadaal muugada ini biyang waalidiintiyona garab joko istaaganaadaan macallimiintan sidaatan deaadeen gadaal lamid a biyang sida oo maktabu tarbiya wa tacliim juudigeeta biyahaydyan labraabta taasada iyo dardaaran fadi aad buu ammaansan yahay suldaan sheekh xasan maxamed ibraahim suldaanka beesha ashraaf oo qayb ka ah salaadinta galabta ka soo qaybgasha xafladan ka socota barxad weyn oo ku taala deegaanka barbaare ee hoosaga degmada qansaxdheere ee wilaayada islaamiga ee baay halkan oo abaalmarina lagu guddoonsiin doono dufcadii koowaad arday ka qalin jebinaysa dugsiga hoose dhexe ee agmal weli qaybihii salaadiinta ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal waxaan ku sugannahay deegaanka barbaare ee hoosaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ee baay waxaa heer gebagaba sii maraysa markan xafladda qalinjebinta dufcadii koowaad ardayda dugsiga hoose dhexe ee akmal ee hoosaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyo deegaankan ka furan markan waxaan soo dhoweynayaa suldaan ibraahim malaaq maxamed nuur suldaanka guud ee beesha hubeer ee suldaanek assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga landalus wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu shiro waa aad baan maanta faraxsanna mayka marax faraxsannaa tarbiya tacliim alakmal wanaag iyo bandhag oo quraxda badan iyo geekan dhowan unka dhuubsani taasba iidanka faraxsana boqolkiiba boqol maasha allah suldaan qalinjibinta dufcadii koowaad ee dugsiga hoose ardayda ka gudbaysa dugsiga dhexe u gudbaysa maanta salaadin badan ka soo qayb gashay adna suldaankii deegaankan waa tahay maxay kaaga dhigantahay shakhsiyadaada maanta inaad aragto ubadkaagii dadkii aad mas-uulka u ahayd maanta luqadaha kala duwan soomaali carabi hadalkii ingilish afaf kala duwan halkan ku soo bandhigay dareenkaaga sidee u bedeshay dareenkayga bashiirow aad baan u faraxsannahay maynoo sheenay faraxas miis lahayn iyaalkun oo deegaanku waxaa walbarbaara ka koray dee ingiriiska hadala koro miis lahayn carabiga hadala koro miis lahayn een af soomaaliga inta badan deegaanka maaymaya ka hadalaay in badan walay dhaafeen malahayn maayo maxaa tiri marka intaas geeka walbanka koobo koro male runtii een mar hor iyaalka xaraysan aada jareen miinjara jarna in baan dheg lahaan dhaka fatxadii kowreedo geeka laha dhaki eed baan ka faraxan bulshiweynta deegaankana may ku dareemay intayo badan owlaad badan iyo boqolkiiba boqol la kooyo ma la dhihi karaa bandhigan ee bannaanka la keenay in isbeddel xagga ee iskuulka la dareemi doonaa dhici karta haa boqolkiiba boqol aad iyadan dareeman mayna kumad ahaaha miis lahayn iyaal isku kuusun walay baradawa nin haayan laakiin geeka may ogaanay in iyaalka tayada dadka hadda may jare deegaamadan ku bahi qarashaad xamar iyo meeli lamid aka bii jare laakiin iyadoo qarashin ambaan unug idiilay soorka ama haddii geeka walaan usahsaare may dareemana meeli tumu unug hoogan intu muntaba agaal alakamal iyo sheena doono iyadan dareeman aad buu maasaya ugu dambeyn suldaan ibraahim maxaa leedahay waalidiinta iyo ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe akmal ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay waalidiinta may lahaa ilaahay nasri iyo nasiib siinsii haddii owlaadiisan dhalleen oo caafimaadka la socotaan rajo ingurishoosan la socotaan hoostiin warsinka baradeen isoo beertiin iyo soortiin aamadaasan waana beeradaasan nasiibkaas ilaahay subxaanahu watacaala siin waafajiya hadan may lena in laa yaatani isan cadkaytan iyo waalidiinta in dardaarman dhallinyarada may in dardaarmay oo ardayda runtii nasiibkiisan latiin geeg nasiib un koobo kornome isagoo iyaal yare eh tumilamasana tumi saddex san indhehaytaan geekin isan carabi haban dhigtaan ingiriis haban dhigtaan waxyaabo badanoo goboyo ah oo aan dhooka raahaysaasansa haban dhigtaan ilaahay yaa arrintaasiin waafaji suma markaas kadib dadaali iyo waxyaabo badanoo isan kudul qaateen weelen haddana intii inku roonga insha allahu siin rajayna dadaalkii halla marraa weelen haddii ilaahay aad buu mahadsan yahay suldaan ibraahim malaaq maxamed nuur suldaanka guud ee beesha hubeer oo galabta qayb ka ah salaadinta goobjooga ah xafladda qiimaha badan ee ka soconaysa barxaddan ku taalla deegaanka barbaare ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ee baay halkan oo ardayda dugsiga hoose dhexe ee akmal lagu guddoonsiinayo shahaadooyin islamarkaana ay u gudbayaan dugsiga dhexe geeka barbaare oo madarasada akmal ciyaalkii dugsi hoose ku gudi waayey dufcadii inkoreytay markii inkoreytay hatiya insha allahu yar roogna insha allahu tabaaraka watacaala maxamed nuur salaad nuur yaa insha allahu madarasada akmal kaalinta ka wadan gali shahaadadii yaa insha allahu la gadoonsiyey jazaahu allahu khayran kaalinta lamaad mayba gala insha allahu tabaaraka watacaala bilaal macalin cabdisalaam jinow kaalinta lamaada gali shahaadadii yaa insha allahu la gadoonsiyey jazaahu allahu khayran haya kaalinta saddexaad lama arday asla galli waa maynan koray adaalibah gabarta maryama sheekh cali khayr manuur iyo saalim shariif xusein aadam halbuundias heshaanan shahaadadii yaa insha allahu la gadoonsiyey jazaahu allahu khayran idaarada iyo maktabka inlan iibiya qaadada insha allahu tabaaraka watacaala ardada horta dhammaantiyo mumtaaz waay macnaa darajada mumtaaz le jayid jiddan lah mille sagaalon le korna ku jira macnaha dhammaantiyo baasan ardada ardaydan sawareew insha allahu tabaaraka watacaala ardayada kolleya jaa-isna way siiyaa shahaadadana way siiyaa diinow mahdi maxamed insha allahu tabaaraka watacaala waylanka talagalin intaan ka jaraan beesuu anisa cabdulaahi maxamed khayr haye daaqa sheekh cali manuur insha allahu shahaadadii insha allahu dhammaantiyo ardada calaa darajata mumtaaz leyshalan yuusuf aadan cabdulaahi insha allahu tabaaraka watacaala may kala lawaalmaryaha ee macallimiintii maamulka madarasada insha allahu tabaaraka watacaala waxaa markan waxaan siin doonaa qaar ka mid ah ardaydii ka qayb galay imtixaanka islamarkaana ka gudbaya dugsiga hoose una gudbaya dugsiga dhexe ismi maryan sheekh cali madarasatu lakmal al asaasiya lisafi saabic malibarooge magaalada barbaar degmada qasa hooseedas degmada qasadheer oo geekan la ii gadoonsi shahaada oo anina qaaday kaalanta saddexaad oo juhdigaasna hayibiya ka imaaday weliba aan mahadnagaana tarbiyatu tacliim iyo macalimiinta sharaftada madrasatul akmal maybalahaa mawlaagay u maqaamsansiin geysi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ismi mustaaxa manuur madrasatuna alakmal lalasaasiya lisafi saabic almutawasit ana orog degmada qasadheer gaar ahaan tuulada barbaar walibaan mahadnagaane mujaahidiinta iyo muslimiintiyo tarbiyatu tacliim yaan mahadnagaan waalidiintanoon ang mahadnagaan unoo geeg shahaadin tilnaysi dugsi hoose kuban dugsi dhaxan guduwayn haflad geekalnayn dhikitaan kudorogna rajeeyaan insha allah ilaahay roob bismillaah ismi deeqa sheekh cali maxamed madarasatu lalakmal alasaasiya lisafi alawal almutawasit alxamdu lilaah irti ilaahay ang mahadnagaan tan lamaad waalidiintii tarbiyatu tacliimigna mahadnagaan maybagna mahadnagaane macalimiinta may kaleen mahadnagaane mujaahidiinta dhammaan ka faraxsana maadaama geeka ijaasadiyo shahaadooyinkuna isla qaadni alxamdu lilaah tantukuwiin rajayaan insha allah hoob ilaahay ogolaado allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celin noo suurtageliyey diyaarinta iyo tabinta xafladdan qiimaha badan ee maanta ka dhacday deegaanka barbaare taas oo ahayd xafladdii qalinjebinta dufcadii koowaad dugsiga hoose dhexe agmal ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay tabintiina waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu